marka jawaab saxa kamuusa bixinin waa fadiixo taariikhi ah waa mid caalamka soomaaliyeed daawacaysa banaanida soomaaliyeed daawacaysa xooga dalka soomaaliyeed ee dalkan usoo dhintay ee soo difaacay halgankii leego halgankii daraawiista kii axmed gurey kacaanadii gobonimo doonka ee shacbiga soomaalida ee taariikhdoodii wax daban marsan wey marka dadka soomaaliyeed waa dad fahmo badan weeye wax lagu khafdi karo propaganda iyo facebook iyo igu sawir iyo ma aha marka jawaab saxa kamuusan dhixinin tallaabo saxa markamayna qaadin xorriyadiisina umayna soo celinin ethoobiana gardadadii ay ay ay u sameeyeen inay saxda xataa kamayna dalbanin baarlamaanka soomaaliya go-aankiisi mayna meel marinin qaladkii ay galeen mayna sixin weliba si fiican xataa uma itiraafayaan dadka galay waa looyahay waa farmaajo khayre iyo sandaloche intaas iyo wixii ku raaci kara ee ay lugaha ku jiidanayaan wey marka taariikhyada isqori shacbiga soomaaliyadna markhaati uu yahay xasaskii qalbi dhagax way ka qaxeen xamar markay nabad sugiddu ay ay cadowga guryaha uga soo daadatay xaruuntii fadisay baaris iyo su-aalo iyo maalin walba muxuu ahay la qarjoogsaday oo iyagana in la dhiibo in la dhiibi doono ayaanka ayay u carareen muxuu ahay wadamada deriska u n ka magangelyo weydiisteen marka u n baa gacanta ku haysa isagu wuxuu ku xidhan yahay xeerada nabad sugidda etoobiya ee aadisabo ku taalla beedkeeda intaan ka warqabnana aad bay u kooban tahay laakiin inuu nabad qabo oo xanuunana uu sheegtay wax jir oo badan lagu gaarsiin intuu halkaa joogay laakiin de xorriyadiisa ay ka maqan tahay oo fursadda loo haysta in loo tagana ay kooban tahay intaasaan ka warqabnaa looyaro iyo dad ka hawlgalay oo shacbiga soomaaliya ee jiladaha ku nool waa ka hawlgaleen dhaqdhaqaaqyo loogu halganayo waa jiraa